jalaalow waa waa ku salaamayaa aad iyo aad baan ugu xumahay bal waxaa dhibaataa ka dhacday muddo saasay haatan weli dhibki waa taagan yahay xal looma helin ilaahay xaggii un baan xal ka sugaynaa masiibad xumo dhacday oo dhinacyo badan ka imaanaysay baana sabab u ah marka arrintaas aad iyo aad bay u taagan tahay ciidamadiina way far fadhiyaan dadkiina xilli kulul bay qaxeen khasaare nafimaallehna way sababeen dagaalada ka dhacay waxaan doonaya muddana madaxweyne ku-xigeen inaan ku weydiiyo dowladda federaalga ee dhowr jar ay kenya eedeysay inay faragelin ku hayso soomaaliya dabcan kenyana waa taageerihiina ugu weyn ee dhinaca gobolka marka la fiiriyo jubbaland labada madaxweyne khadka telefoonka ay ku wada xiriireen oo waxay hadda ka wada arrinsadeen sidii amniga laysaga kaashan lahaa islamar ahaantaasina xiisadda loo joojin lahaa gobolka ka haluusan arrintaa jubbaland ahaan sideed u aragtaan jalaal waa su-aasha hadda baraaujadaan ku arkayna jubbaland kii soomaaliya waxa ka dhexeeya jubbaland ma khuseeyaan kii soomaaliya ayaa soomaaliya wakiilka waxay kenya kala dhexeeyana way ka wada hadlayaan inay wada hadlaanna way wanaagsan tahay oo soomaaliya iyo kenya ay noqdaan dal walaalaha oo isfahansan laakiin jubbaland waa xubin ka tirsan ama ka mid ah dowladda federaalka soomaaliya dowladaha xubnaha ka ay ka mid tahay shuruuc iyo xeer lagu dhisay dastuurka dalka uu farayo marka madaxda dalka hogaamiso iyo hogaanka jubbaland khilaafka ka dhexeeya xeerar iyo qaab looga wada hadlo ay leedahay hab ciidan in looga wada hadlo oo dadkii adigaad xusiisay iyo ciidankii soomaaliyeed iyo resourcekii ama khayraadkii ummadda ay lahayd in dadkii lagu laayo xal uma aha marka hadday wada hadleen wax jubbaland ka khuseeya arrintaasu ma jirto waa soomaaliya iyo kenya arrin u taa laakiin jubbaland barbalemka ka jiro wuxuu kala dhexeeyaa hogaanka soomaaliya hay-adaha fulinta ee soomaaliya dowladda dhexe marka taasaa la rabaa in xal loo hele ee xagga ma jirta xalka wax maaragtay hadda maaragtay xal uu noqonayana maaha tiishanka taagan iyo dhibaatada taagan iyo dagaaladii ciidamada soomaaliya islaamiya iska horgeeyay wax xal uu noqonaya maaha soomaaliya arrinteeda soomaaliya iyo insha allah waa tahay waxaa v o edu ay helaysaa oo dad ku sugan ceelwaaqna ay u sheegayaan in ciidamo jubbaland ka tirsan oo deegaanada jubbooyinka ka yimid ay gobolka gedo soo gaareen oo ceelwaaq dhinaca kenya galeen dabadeedna sida hadda wararkaaynu ku helayno ay doonayaan in dhinaca burda xaawo kasoo galaan dhinaca iyo mandheera halkaasna ay dagaal ka ogaan arrintaa maxaad inooga sheegi karaysaa jalaal horta jubbaland waa saan kuu sheegay waa maaragtay waxay leedahay ciidamo ammaanka gudaha suga oo dastuurka dalka uu farayo in la sameeyo horena loo sameeyey sida daraawiishta iyo booliiska iyo hay-adaha amniga maamulka iyo amniga gudaha dowlad goboleedka ayaa iska leh oo waajibaadka dastuurka siinayo marka ciidanka halkan joogo oo ay dagaalada qabsadeen oo ciidanka kale oo qaranka soomaaliyeed oo ayaga maaragtay gacan ka siin lahaa wixii ka awood badan oo cadow ah ama shabaabka ka gacan siin lahaa ay sameeyeen waa halkiisaan jubbalandna aragtideeda waxaa weeyaan qalabkan dhacay in ciddii samaystay ay saxdo oo ah dowladda soomaaliya dadka maanta hogaamiya xukuumadda inay ciidamadan sida khaldan ay u adeegsadeen oo siyaasadaysan oo shacabkii iyo ummaddan ay ku burburiyeen ay u kahayaan dhinaca argagixisada iyo shabaabka maamulada sharciga ku dhisan iyo sistamka jubbalandna ay faraha kala baxaan ayagoo mas-uuliyadooda gudanayo marka waddadaas ayay tahay xalke marnaba qori caaradii iyo ciidan cid xal ku samayn karto ma jirto cid hore ugu samaysayna ma jirto soomaaliyana soddonkii sano oo lasoo dhaafay dadku guuleysatay inay wax lasmimani jirto mudane maxamuud laakiin ma jirtaa in ciidankan jubbaland ay gobolada jubbooyinka ka keenayso oo ay dhinaca kenya soo galeen oo ay doonayso inay belda xaawo yimaadaan arrintaa ma jirtaa mise ma jirto ciidanka jubbaland oo wiista ah deegaano badan bay ka howlgalaan soddon iyo saddex furmood bay shabaabka isku horfadhiyaan oo deegaanada jubbaland ka mid ah ayagoo kaashanayo ama ay la howlgelayaan kuwa amsom iyaga oo ay furanta keli jiraan oo wada dagaalamayaan kuwa xooga dalka soomaaliyeed marka meel walba oo looga baahdo ciidankaas inay ammaanka wax ka xaliyaan karaan alwaaq iyo beled xaawana waa deegaan isu furan marka taasu ma aha wax lagu waxaa tahay in lagu mashquulo barbale dhibaatadan jirta sidee xal loogu helaa marka weli madaxda soomaaliya annaga dowladnimada soomaaliya inay istaagtaan rabnaa hogaanka maanta soomaaliya cidda madaxweyne ka ahne marka arrinta shaqeynaynaa marka arrinta waxa tasuurka la fiilayan waa fulin xalka waxaa weeye jilaalow ciida yimid iyo ciida tegaya ma ahane xalka waxaa weeyaan dhibaatada saddexdan degmo oo nabadda tobanka sano ahaa laga sameeyey sidaa xal loogu helaa weeye dadkaana ay nabad u helaan dhibka dhacayna meel loo saaraa marka arrintaa beled xaawilo way taaganta waxaana suuragal ah in mar kale colaade ay ka dhacdo sida aad sheegayso in ciidamo aad ka keenteen deegaanada jubbooyinka oo deegaanadaasi ku wajahan somaliland aniga ma oran ciidadan gudoon ka keena ciidanka jubbaland waa joogay saddexdan degmana muddo dheer bay joogeen kow iyo toban sana joogeen welina waa joogaan ciidanka daraawiista jubbaland iyo ciidanka asagada dalkaba ay wada shaqeynayeen waana wada joogaan ayaga ayaana kuba xamar ka yimid oo turkiga ay soo tababareen dawlado kale ayaa la keenay oo dhibka lagu abuuray ugu dambeyn maaha arrinta ugu dambeyn mudan maxamuud sayid aadan madaxweyne ku-xigeen waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ugu dambeyn haddii ay dowladdu tiraahdo xalka wuxuu noqonayaa in cabdirashiid janan gacanta dowladda lasoo geliyo ma aqbalaysaan taa jamaalow horta duunka xeer iyo nidaam baa jira hebel baa necdahay ha laii qabta iyo hebel ha lasoo qabta ma ahan arrintan kuma bilaabanin cabdirjanan waa wasiirka dowlad goboleedka jubbaland u qaabilsan arrimaha amniga muddo dheerna shaqaynayey hay-adaha amniga ee dowladda dhexana ay ka wada shaqaynayeen barnaamijkaas dad baa eedeeyey dowladdan dowladda ka horreysay eedaasna dowladdan ayaa baabiisay marka waxaa intaa ka badan oo la sameeyaa isla iyada ayaa qofsacadi iyo qof naceeb iyo qof jacayla ma aha maarata wax macquul ah oo bani aadamka ka wada hadli kara maaha